maxkaamka qaharey ee duleedka degmada doolow iyo weliba maalmoogii lahadhaafii hadeera ayaa qoysas horleh oo ah kubarakaenga gobolada dalka iyo xanqaxootiga iyo ku kooyayaga dowladaha dariska ee ee itoobiya iyo kenya dadkan iyo weliba ay wajahayaana dhibaatooyin iyo kumid ayinga biilaanga hunguri la-aan walbarasho la-aan caafimaad daro iyo hoy la-aan oo ka haysata kaamka qaharey ee duleedka degmada doolowa waxaana kumid ah dadka ka dhaqan kaamka qaharey oo codsadeen in lahaladeera dadkun oo ka dhibaataysan kaamkasaya gargar degdeg ee xaaladan waa say inaan humto rafaad biilacaan cunto la-aan rafaad anogu oyinka kahaan anagu adeegda kor milanan bahaa un lahayna waan anagu taba kor oona bahi quraxdale fadheeda faadii kashagaa ka noolno anagu mustooda kor ma istaagaa lisinijar ma kahaaw cuntadiisna unto hoosu kaa fadiyo hana unto ooga kahayo mugo suka dhiigoysada ka nooladayo mugo jirshay ka faylhada ma haysada rafaad anu hayo hay-adda may odsadaa inti iyada na garab gallo
dadadka imaaday etoobiya geesaheeda kala duwan dalalka dariska aan ahay oo kenya iyo etoobiya dadadka imaaday intii baahidii haysay dhinac baan isla marnay haddee meeshaan baan ku silacsannahay waxaan galna ma haysanno meexaan hogsana ma haysanno aqal ma haysanno hoy ma haysanno waxaas ilaahay abuuran haysanno male waxaan codsanaynaa caalamka aan weydiisanaynaa gurmud deg deg in nalala soo gaaro tiri ahaan adiga laba boqol iyo konton qows way gaarahayaan ka imaaday oon is-aqoonin oo laba qof oo is-aqoonto haddii la helo aanan ka badan aan la helaynin nin walba meel uu ka yimid dadka haddee awal xoolo dhaqataa lahay dadka xoolihii baa ka baay haddee maxaan ku rahdaa waa la soo cararay haddee doolow hadda intaad isu joogto meel walba intaad isu joogto dadka iiday babaahi dabka hadda ma shidanayaan saaka waa dhan waa dhex soconay waa waynay afar qows oo ka mid aho dabka shidanaysa male dabka lama shidanahayo waa laga dansan yahay hadda xalay iyo habeen hore ilaa saacadan hadda taagna biyolaan aan ahayn alxamdulilaahi haddaa biyana soo garan hordhaankood haddee biyo kaligoodna haddee waad garanaysaan waxay yihiin caalamka waxaan weydiisanaynaa iyo hay-adaha samafalka iyo walaalaha dariska aan nahay waxaan weydiisanaynaa gurmud deg deg in nalala soo gaaro waxaan ka soo barakacay etoobiya oo baadiyo jarata baadiyaheed laba iyo toban bilood baan meesha fadhiyay wabarka waxaan soo gudbay hadda lix habeen baan meeshan bari maya wax gurmad oon helin ma laha dhigaan soo gurtay waa la igu dawaangeliyey buush baan dhistay xalayna oon baan ku bariyey baahina way haysaa waxay dadka soomaalida ma aqaanee waa un nin kasta waa nasiibka waa soomaali maxamedow caruurta bari wabarkii baan kaga soo tegay waxaan kusoo rara waan garan waaye iyagiiyo aabbahood halkii bay fadhiyaan anigoo iyo laba cunug baan wataa lixdaa cisho dariskaa iisoo daraya anigoo waxba ma wadanin waxaan kasoo barakacay meesha la yidhaahda afdheer caruur baa ila socota hadda meeshaan lixaan joogaa noloshayda waa iska xaalka bariga marka biyo la-aanna waan sheeganaa hoy la-aan waan sheeganaa dhibaatadii aan kasoo cararno ee baahida aheedna wayna haysaa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo maxaa ahayday hay-adahaba samafal iyo maxaa ahayday inay noo suubiyaan markaasoo waa aad baan u rafaasana way tuuran yihiin dad waxaa hadda aan garanhayaba ma laha ani kaligayana soo kacay xawaalkan wabarkan maxaa eeday dhowr bilood aan joogay biyihii aan nagu soo galay weelashii biyaha naga qaaday gogoshii biyaha naga qaaday maxaa eeday meeshaan joogni wax garabqabada kamaanan helin marka haddee odayaalkii un muslimka ahaayaa noo soo gurmaday oo dowladdan u soo gurmaday marka gacanqabad waan helnay oo biyo waana la sii waanana la dejiyey iyo wixii agabka ah wax ku cuni lahayn